الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقستيال كتيمكي قايل هوين ولا درير وهكذا وهذا برنامجكي كان بندق الراديو ورسان ومعلكي شو كتيمك سياسان إلى عد مركلو كتاب ومعلم مع الجماعة برنامجكي ونين كبرتان إنونا حقاقا وقضبو عالم جديد وقضبو سياسة ديار لو بلشبه جيجي في الدنيا برنامجكي ما يبقى حقاقا دون حمد القرآن كارك الشيخ إبراهيم oo martiniinka iyo sheekh ibraahim oo eediyanku gorada dalka soomaaliya waana eer oo ku tirsan culimaa udiinka iyo eekulanku gorada bariga afrika iyo weliba sheekh sheekh shariif zaki oo isiina ku mid eh ulmaado waana la jara sheekh ibraahim barnaamijku oo maalintii shalay haajka kama dalsanayn inuunu hawadaasi marsiina cilada dhiyan aawid iyo barnaamijkaas reediyanku dhiiyo si guraali geliyaan sida dulqaadka leh u sirsiin ninka sabarteen waana barnaamijkana mar walba isinka dhigteega sangasir kumaadnagaana tan kalena isinka ku cudur daaraana inay barnaamijkaas shalay reediyanku dhiiy barnaamijkun walowsa xisaabsan iyo weliba waa una ka falanqeey doona mashaayikhda iyo nin sheegi doonaana hoob ilaahay iyo awoodale ogolaada niila jara muddo hal saaca iyo hawada ka jaro doonaya oo dhiniga khadka teleefoonkana dadweynaga ha gala doonaan si sheekha un weydiiyaan barnaamijkii macluumaadkiisa xambaarsiiye barnaamijkii geedka mayba simi dareerayaan oo dalmaraysanaadana mayba nin rooge salaad aadan maxamuud ha ka dhowaado kol kale barnaamijkii kaana bandhiga radio warsan oo barnaamij gaare geedka macluumaad goonina xambaarsan isnagashafayle dhegaystayaal kool kale barnaamijkii kaan oo guda galaan waktiga inay nooda daayo ama noodaya ama eed manfadaana barnaamijka oo eedun guduwiin macluumaad badanna hasiin gudbiina fadaana sheekh ibraahimna walbadan ku faa'iidaysana kolka hore lamaadi oo ba ha ka dhawaayay stuudiyaha idaacadda radio warsan ka bilaaway sheekh ibraahim ha ka dhawaaw stuudiyaha idaacadda radio warsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه أجمعين أما بعد
eedii idaan mahadsanta barnaamijka geeka lamaada lahjidood ee soomaaliga ba iska dara doonna maadaama sheekha uu sa-eyey sheekha ku kooyay wadamada bariga africa waana haka kori walbarashadiitiisna haka qaadi markuun iska dara doonna si una macluumaad eed un gudubin unaun helna maybaa markale ha dhawaayay sheekh shariif zaki falyatafadal mashkuuran stuudiyaha idaacadda raadiyo warsan السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أقول idaan mahadsanta horaan gudagala doonto shariif zaki barnaamijka mawduuca uu xambaarsan yahay iyo waxyaabaha sheekh ibraahim iyo adigaba aada usoo gaarteen idaacadda radio warsan iyo bishaaradaad wadaan bulshada soomaaliyeed bal nala wadaag الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مد بكواد إلهي سبحانه وتعالى مهد اسكاله رحمدي نحريس كركي ساتنو محمد صلى الله عليه وسلم horta waan ku faraxsannahay inaan imaano idaacaddan maasha allah aan igana mahad celinaynaa teeda kale waan ku faraxsannahay inaan imaano magaalada baydhabo waa markayna koowaad aan imaano magaalada baydhabo si nala dhalay iyo si caalamka la umo laakiin alxamdulilah olajoodada meesha u imaanay kow horta waa wafdi socoto uu hogaaminayo walaalkeena sheekheena sheekh ibraahim cabdullaahi sheekh ibraahim cabdullaahi waa sheekh caalami ah oo la yaqaano africa dhammaan iyo banaanka afrikaba ulajoodada loo imaado meeshana sidii loo caawin lahay bulshada reer baydhabo markuu sheekha caalamka soo maray dhibaato fara badan uu la kulmay muslimiinta maanta caalamka dhibaato ayay sheeganayaan qof kasta maanta wuu bukaa mise wuu xanuunsan yahay marka muslimiinta maadaama ay xanuunsan yihiin dad qaar xanuunka markuu ku teembato maxay gaarayaan inay wadada saxiix ee ka baxaan marka alxamdulilah xaaladda markii la arkay sheekha muxuu sameeyey inuu solution keeno xal deg deg ah hal deg degaas oo ah daawo oo sunnada iyo qur-aanka wadadeeda lah say ummadday ku badbaadi lahayeenna caafimaadka ilaahay leh laakiin say ummadda caafimaad ay ku heli lahayeen marka alxamdulilah magaalo badanaan soo marnay hadda baydhawaan joognaa sheekana xaruunu meesha ka furay suu ummadda u caawin lahay marka ulajeedada meeshaan u imaanay waa muslimiinta inaan badbaadino caafimaada u wadnaa caafimaadka ilaaha leh laakiin anaka dadaala u wadnaa maasha allah waa gartay ilaahay ha idinka ajar siiyo tallaabadii aad soo qaadeenna ilaahay ha idinkugu bedelo ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin sheekh ibraahim cabdullaahi waa sheekh muctarif ah la yaqaano bulshada soomaaliyeed iyo weliba gaar ahaan bulshada ku nool magaalada baydhabana aada u yaqaana laakiin wax walba waxay u baahan yahin in la tafsiiriyo waxaa rabaa marka hore in aan bulshada reer baydhabo kor kale aan barno sheekh ibraahim oo aan weydiino waa kuma sheekh ibraahim cabdullaahi isagaa noo tafsiirinaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه أجمعين أما بعد horta aad baan u faraxsanahay magaalada baydhabo sida laygu soo dhaweeyey alxamdu alshukru maalin hore meesha isbartiimada aan rabnay inaan ka wacdino laakiin adiga arrimaha in yar manu hagaagin roob baa yimi arrintan cudurkan kale ee wadamada xagga dibadda haysatana way jirtaa marka alxamdulilah aniga horta magacayga sheekh ibraahim cabdillaahi aa laydhahaa youtube-ka iyo facebookga iyo haddii aad ka fiirsatid waad arki doontaa caalamkaasaan wareegaa ilaa wadamada gaaladan tagaa waxaan la dooda kuwa maaragtay ee muslimiinta ahayn diintana alxamdulilah ilaahayba wax muslimiya wamaa kana linafsin an tu'mina ila biidni illah ilaahay subxaanahu watacaala dadka muslimiya oo soo han oo hanuunka iska leh allah wuxuu dhahay waqul ilxaq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur xaqa ilaahay sheega marka alxamdulilah tawxiidka wadamadaas ee muslimiinta ahayn aan ku wareegaa kenya uganda zambia burundi south africa alxamdulilah dad badana soo muslimay halkii milyan waxaa ka dhiman adiga afar iyo labaatan ruux kuwa shahaadada aanu qabtay waa sagaal boqol oo kun toddobaatan iyo lix ruux haddana kuwo kale waa caalim kuwo kale waa macalimiin kuwo kale adiga mid hadda sheekh baana la socdaa oo isagana soo muslimay oo isagana jaamacadda waa dhakhtar jaamacadda nairobi wuxuu ka baraa cilmu nafsi waa nin ilaa dibadaha kasoo akris psychology wuunala joogaa maasha allah waxaan joognay kismaayo waa markii ugu horreysay aan waddanka soomaaliya soo buuqdo waxaan dhahay qasab waddankii hooyo bal adiga soo mar oo ummadda wixii aada haysidna ugee waxa aan ka wacdinay kismaayo xarunaan ka furnay quraansaaraan dadkii alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin aan qur-aan saarnay qur-aanka horta wanunazilu min alqur'aan ma huwa shifa qur-aanku horta waa shifaa talabaad muqdishaan joognay baydhabaanu nimi waktigeenana wuu kooban yahay inaan meesha wakti badan joogno waktigeena wuu kooban yahay laakiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin meesha xarunta aan u furay inay dadka wixii caalamka ku socday iyo moogta arrimaha way isbedelaan iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaan min calaq iqra warabuka alakram alladii callama bilqalam callama alinsaan maa lam yaclam si wax walba iyo aroor walba aan soo kacno ilaahay caalamka wax cusubuu dadka baraa ummaddana way bedelmaysaa wixii berigii hore jiray iyo waxa beriga jira way iskala leeyihiin cuduradii berigii hore jiray iyo cudurada hadda jira way kala yihiin horta meesha qur-aanka meel qur-aan saarka aan furnay insha allah beri subaxdii qur-aanka wuxuu bilaabayaa laba saaca qur-aanka horta waa fi sabiil illah qof shilin kaa rabo ma jirto sameecadaa jira waad iska soo fadhiisanaysaa sameecadihii insha allah qur-aankiiya lagu saarayaa wax lagaa rabo ma jirto talabaad marka ay dadka ii imanayaan mise ay la kulmayaan shilin lagama rabo dadkii waano aan siin karnona waan siinaynaa dadkii talo aan siin karnona waan siinaynaa dadkii dawo aan aan aan aan siin karnona waa la siinaya dawadii dawadiina waa qiimo yar matalan haddaan dhex gelayaa arrinta arrinta ugu horeysa jin baa jira cudurada ummadda hayaa hadda jin aa jira insiyaa jira daweyl baa jira sixiraa jira ilna way jirtaa waa shan shan il sixir six jin jin daweyl daweyl iyo ins ins
jinka aan ka bilowno jinku waa maxay horta jinku waa maxay waa maxay horta Eh, wakti ma hayno waktigeena adneer iska yar waa bay khaamisanaynaa waa iska soo gaabin Ha, waa bay khaamisanayn jinka allah tabaaraka wa tacaala horta ardigan aan anaka degnan aan degannahay inta aadam la abuurin jin baa deganaa
mandiqadan africa
dunida oo dhan dunida oo dhan waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtuu ku yidhi daliili kitaabullah kitaabka allah daliilka ku jirtaa suurat lbaqara markuu allah subxaanahu wa tacaala ku yidhi malaa'igtii aadam weli lama abuurin wuxuu dhahay inii jaacilun fi lardi khaliifa aniga khaliifan ardiga keenaya malaa'igtii way soo jawaabtay waxay dhahday yaa rabbi yaa allah ma waxaad keenaysaa dad dhiig daadin doona dad fasahaad ardiga ku keeni doona cilmulqaybka ilaahay qura iskale iyaga sidee u garteen kitaabada tafsiirka haddaad soo fiirisid waa wax iyaga markii hore kusoo arkeen wax lagu samaynayo jinka iyo insiga jinka la hor abuuray jinkana allah muxuu dhahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun wixii laga rabo jinka Mhm.
aa annagana laga rabo waa ummad iyagana qabiil bay leeyihiin sidaan annaka qabiil u leenahay midib bay leeyihiin sidaan annaka midib u leenahay carruur bay dhalaan sidaan annaka carruur dhalnay gaalaa ku jira muslimna ku jira xaasid baa ku jira kuwa mu'miniina ku jira way isku jiraan sida insiga ay yihiin hadda maanta insigii way ilbaxeen jinkii ma saas uu joogi maya isagaa laga ilbaxsan Eh, jinkuna wuu kala baxaa way kala baxaan jin baa jira la dhaho alruuxaan kitaabada haddii aad aragtid eh, eh, xadiis xadiiska nabiga sal allahu aleyh wasalam ibn maaja saxiix muslim saxiix bukhaari adiga kitaabada ma aragtay nebiga sal allahu alayhi wasalam wuxuu dhahay cid walba socota jin baa la socda ruuxaan waa maxay wakti ma hayo inaan aniga hadda ku
waa bay haddii khaamisanayn ay su-aalo soo weydiinayaan markaas waa jawaan jin kala jira oo la dhaho jinkan ruuxaanka daliil buu leeyahay daliilkiisana waa lix iyo toban daliil Eh, culamada kitaabay qoreen sheekh cabdusalaam baali kitaab buu qoray la yidhahdo wiqaayat linsaan min aljinni washayaatiin asaarim lbataar sheikhu lislaam ibn taymiya kitaab buu qoray imaam ibn qayim kitaab buu qoray tibat waraxma ibn sina kitaab buu qoray marka tadkirat daauud kitaabaa jira marka jinka jin baa jira alruuxaan jin kalaa la yir- jira oo la yidhahdo aljinu alcashqi jinka jacaylka Eh, dumarka jinkana waxay dhibaan wiilasha insiga mise ragga insiga ragga jinkana waxay dhibaan
haweenka insiga dumarka insiga halkan arrin baa jirta daliil ah jira daliilkiisana waa koob iyo toban haddii ay jinka jacaylka ku hayo waan ka soo hadlaynaa hadhow gadaal waktiga igu yar ma waa haysanaa eh, waxaan tegaynaa il alcayn alxaq qaala almustafa nabiy maxamed sal alla alay wasalam isha waa maxay ummadda waxaa la rabaa cilmiga in la baro marka la cilaajinayona in maaragtay eh, la la la qur-aan un lagu akriyo oo la yidhahdo baxa baxa oo taga bes oo dawo la siiyo maya waa in darsa la siiyo oo wax la baro jinkaas iyo sidan iyo adkaartan iyo intan a idinka idin badbaadinaysa il baa jirtaa alcayn ishaan aan ka hadlayno ummadda cilmiga wuu yar yahay ishan maaha aan anaka lagu taalla maaha il haddii la dhaho waa arrimo nafsiga ku qalbiga iyo nafsiga ku ku saabsan waayo qul acuudu birabbi lfalaq min shari maa khalaq wa min shari qaasiqin idaa waqab wa min shari nafaahaati fi lcuqad ومن شر حاسد إذا حسد حاسد نمذي آية كود عيسى إيش يا كود عيسى إيش ما مثلا قف باكو أركي أبيك جاري فيها قف باكو أركي أبو جوري استي قف باك أركي بعشرة دابا إلى في عندها حاسد نما بشير فكو عقدوبي آه عقدت باكش ما شاء الله ما جرت شنو هو الكلام ما شاء الله muxuu dhahay allah suurat lkaaf waa qulta maasha allah maasha allah dhah dhag ishiyaa kugu dhacday dukaankii wixii aada wadanaysay arrimahaagii kulli hoose u dhacay daliilka ishana waa sagaal isha saddex qaybood bay u kala baxeen alawal alcayn lxasan alcayn lsixr العين الحسد iyo alcayn lmaxaba waa imisa saddex saddex alcayn lmaxaba isha saddexda qaybood waaweyn haddii u kala baxaan haddana waxay usii kala baxayaan sagaal qaybood alawal gabadhaad jeclaatay sheekh
dalmar dalmar gabadhaad jeclaatay gabadhii aad usoo shaqaysatay waxaad tiri waan imanayaa anaa ku guursanayaa markii aad soo shaqaysatay aada isdiyaarisay aada u timi ay kaa dalboodeen matalan allah iishiis isha dalmar yuu kugu dhicin iska jira la odhanayaa adigana waad ka quusatay oo waad iska tagtay muqdishoad tagtay wadamadaa kale tagtay waad soo shaqaysatay gabadh kalaa guursatay carur baa yeelatay gabadhii halkanay joogta ishii baa weli haysaa qur-aankii baa lagu bilaabay marka watabacuu maa tatlu shayaati calaa mulk waa lagu bilaabay qur-aankii waayo waa dalmar waayo waa maxay way xumaysay dalmar maaha meeshan waxaa la rabaa in cilmi la garto oo waxaa jira in la garto ma i fahmaysa dalmar maaha positive agent yes laakiin anaka maxaan dhahay ah ishi wiilka waayo wiilkiyaa ka dhex hadlay wiilkii ma aha waxan waa wax kale cilmiyaa la rabaa ma i fahmaysaa Aad u.
arrimahan marka la daweynayo cilmiyaa la rabaa qaab oo methodology
taas il waayo il kalaa jirta halkaas taas maxay gelaysaa alcayn lmaxaba maxaba ma i fahmaysaa alcayn lxasad baa jira haddana way sii kala baxdaa ilaa tan ay soomaalida dhahaan dejis mataqaana dhejiska haa waxbaa lagu qaada Ah, allah afkaas sidana kala noqday shimbiraa igu jira wax bil- wax una iguraya marka waxan waa il waaye marka taas waa caynulxasadkii waay caynulmaxaba waaye.
maxaba caynulxaasidaa jira Mm.
iyo caynulsaaxiraa jira sax caynulsaaxirkanna saaxir ma shaqaysan karo ilaa maa uu jin isticmaalo tan waa inaad idinka faantaan Mhm.
sixirkaasuu gelina yucallimuuna annaasa sixir sixirka saddex qaybood oo waaweyn bay kula baxdaa Mhm.
saddexda qaybood ee waaweyn alawal waa sixirka meel lagu dhegay mise meel lagu geliyey mise meel lagu aasay mise ma- waa sixir meel lagu geliyey Mhm.
mise meel lagu dhegay sixirka kale waa sixir lagu cabsiiyey aada cabtay may fahmaysaa mise Aad aada u weyn.
cunto lagugu daray cabitaan aada cuntay Mhm.
sixirka saddexaadna waa sixir lagugu afuufay oo sixir dabeel ku raaday may fahantay Aad u- daliilkiisana wuu jiraa sixirkana saddex qaybood waaye haddana waxay usii baxaan afar boqol iyo saddex iyo toban qaybood
Mhm.
su-aal aan ku weydiinaya waktigii hore Mhm.
iyo waktigan way kala yihiin Mhm.
dawada maaragtay eh, la iibiyo la iibiyo ee kaneecada Mhm.
dawada kaneecada ee sanadkii hore adiga hadda ma ku daweyn karta maya maya expire kaneecadii baaba ilbaxdee Mm.
jinkii iyo sixirloogii ma iyagana saasay u joogi ma meel ma kururaan way ul- iyagana way ilbaxayaan weel bahaya
may fahmaysa marka marka tactiig iyo khadad la helo Ah, marka dawooyinkan la isticmaalo maha iska dawo aa dawada sixirka sixirka daway u leedahay iyo jid loo isticmaalay leedahay isha jid bay leedahay dawaynkeeday leedahay dabayl dabayl maxaa keena waxaan hadday kugu jiraan afartan wax insi uu kaa dhex hadlo jin dabayl jin insi sixir inta haddaad yeelatid dabayla kugu armo abuurmaysa way ka dhashaan way ka dhashaan iyo way kasoo dhexbaxaan askunka
nabiga sala allahu calayhi wasalam kitaabka xadiiska wuxuu dhahay waxaan dhiiggay ku socdaan shaydaamintan dhiiggay ku socda dabaysha way koraysaa qof baad aragtaa waxbaa ka hadda hadlay mise isma oga ma qabaysanayo m- meel uu iska joogaa isma fahmayo ma ifaante dabayshii way koraysaa maskaxdii ay soo fadhiisanaysaa maskaxda markay soo fadhiisato akhbaarta oo dhan ee qofka eh, jidhkiisa jasadkiisa wuxuu ka soo baxaya maskaxda akhbaartii hase hadday soo daahdo
waxba si noqonay waxbaa si noqonaya idinka waad cunaysaan waad ogtihiin hadda waa gaajoonaynaa waxaa la rabaa inaad wax cuntaan miiskii baa cuntada lasoo dhigaya isaga gaajo ma dareemayo kaale cun halkaasaad udhigi danka ma laha
hormoonadii sheegi lahaa weli ma soo dhicin akhbaartii gaajada mise matalan kaadi ahaysa kaadida akhbaar ma usoo dhicin waxaan rabaa inaan soo kaadiyo ifan bacdi kaadida way buuxsan ma awoodo inay kaadidii qaado way sii dayn hadhow isaga markuu keligii yahay halkaasuu istaagi mise uu fadhiisan mise masqul buu geli wuxuu isleeyahay kaadi akhbaartii ati ay fahmaysa marka waxaan oo dhan daliil bay leeyihiin Eh, inaan waktigana insha ma allah aad ogen Waa- Ah, waa- marka ah, cilmigu wuu weyn yahay Mhm.
arrintana way badan tahay Okay.
alawal daliilka Mhm.
il Il.
sixir dabayl insi jin intan aan hadda ka sheegayo daliilkiisa waaye haddii aad intaas qabtid Mhm.
wax waa lagu hayaa khuraafaar doono Eh, alawal shibri waxaan rabaa insiga insiga waxaa noo socday eh, eh, waa kusoo soconay eh, sixirkii waa ka sheekeynay Waxa aan- insiga waxa aan dhahay Ah.
insigana waan ka sheekeynaynaa Absolutely.
waktiga ayaa nagu yar Okay.
daliilyaashan Mhm.
markay xaggaa nagu yimaadaan Mhm.
insha allah wacdi dheer iyo tawxiid Waqti iyo fiican aad ilaah.
isku helaysaa.
Ah, aan isku helayna Isku helayna.
haddana iyaga maaragtay qofkii eh, su-aal qabana wuu wuu Mhm.
telefoonka ayuu soo soo dhufan insha okay allah.
waaya Waxaan- waa tahay inaan daliilkan sheego Mhm. Waa- alawal Mhm.
madax xanuun dhinaca Mhm.
oon dhammaanayn Mhm.
talabaad talabaad dhegaha haddii ay qaylinayaan tusaale
ee dabayl mise uu mise shimbiro shimbiro mise xiinka dhex ka dhex Mhm.
jidka hadday dareemaan wax in yar in yar unaan usoo qaadi Okay.
laakiin way badan yihiin Mhm.
jidka hadday dareemaan inay wax ku soo socdaan Mhm.
way fahan haddii lugaha habeenkii ay ololaan way fahmaysa Mhm.
Eh, ilow badan hadduu jiro Eh, ta kale marka la seexdo haddii aada hurdid haddii aad ku riyootid adoo meel dheer kasoo dhacaya ku ku dhacaya mise adoo badda ku jira mise adoo qabuuro ku riyooday may fahamtay Mhm.
xagga dumarkana caado wareer hadday kugu dhacdo waa ina adiga la fiiriya caado wareerka maxaa keenay mar mar mar kasta wax ca- eh, marka ay uur qaado uu cunug kasoo dilmo Mhm.
taa kale hadday dareento inay wax caloosha ku soo dhex soo socdaan Eh, matalan eh, annaka waxaa sheekhayaal bisheena badan iyo annaka waxaan dhahnaa mar eh, eh, waxaan dhahnaa waa umusubiyaan Umulsimi.
kuwa kale dabayl waayo cunuga soo dhacaya mar kasta habeenkii qof wuxuu ahaa, gabadha waxay ku riyoonaysaa iyadoo bad ku jirta iyadoo meel dheer kasoo dhacaysa iyadoo la ciijinayo su- qof hadduu keligii iska suuxo matalan caruurta hata ragga way iska suuxaan ma fahant Mhm.
waxaan oo dhan waa in qofkii- Baraarug, baraarug.
Ah, qofkii intaanan daweyn marka uu ila kulmo Mhm.
intaanan daweyn horta waa weydiinaynaa sidan miya sidan daliilkii aan raadinaynaa cilmulqaybka yaa iska leh allah Allah.
cilmiga roobka yaa leh ilaah laakiin daruuro haddaad aragtid maxaad oran roob raxmaan.
roobaa soo socda allahu aclam Amiin.
kale ilaahay ow.
Ok.
insha allah zaki waxaad ku daraysaa sheekh sheekh بسم الله الرحمن الرحيم آه، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، شيخا wuu dhameeyey laakiin Mhm.
arrinaan rabaa inaan ku daro Mm.
Een, horta cilmigan wuu badan yahay Mm.
sida hadda maxaa ka dhawaajisay insiga Mhm.
insiga waa bili aadan Mhm.
insi hadaa maqasho ani adig ani adigu marka insigii qofka markuu galo ishiisa ayaa raacdaa Mm.
qofkii isha markay raacdo hadday dumar tahay isha hadday raacdo gabadhii markii lasoo doonto Mm.
maanta camal tusaale gabaraa lasoo doonanayaa ninkii muxuu dhahayaa muddadaas markaan tago gabadhii waan soo doono waan guursanayaa ma soo Mm.
laabanayo Ma soo laabo.
ku kala imaanayaa sida camal labaad qofkii muxuu dareemayaa madax xanuun joogto ah qofkii qofkii dumar insiga qabo Oh.
rag ha noqdo dumar ha Dumarka noqdo noqdo.
labaad hadday dumar tahay maxay dareemaysaa inay timaha gogo-ayaan sabab la-aan timaha gogo-aya Mhm.
ragga wuxuu dareemayaa culeys hoos ragnimada dhankeeda mise biyihii silro ma imaanayaan Ma imaanayo.
saddexaad qofka wuxuu dareemayaa madax maxoog xanuun joogto ah shanaad qofka dhinaca angegi karaa maxaan oranaynaa paralyze waxaana waa wax xibnaha ku socdo xibnaha maadaama ay ku socdaan muxuu qaban karaa hataa qofkii maxaa la qaban karaa hataa xididka geenaya dhiigga sida oxygenated blood Mhm.
qofkii marka xididka qabto muxuu samaynayaa hawadii ha ka dhumaysaa neeftii ma soo baxayso dadkayna maxay odhanayaan qofkan qalal uu qabaa wuu qalalaya Oh.
dadkayna dhahaya ama blood pressure oo haa ama dhiikara ku dhacay Mm.
blood pressure uu qabaa ay Mm.
dhahayaan Mm.
daawo kastoo pressure la siiyo qofkii ma dejinaya panadol kasta paracetamol kasta la siiyo qofkii madax xanuunka waa sidii qofkii sidoo kale muxuu dareemayaa kabaabiyo fara badan lugaha lugaha kabaabiyoonaya fara badan qarow fara badan waa qofkii dareemaya cunugii handuu insigu galay mise ishii hadday raacday cunugii fahmada ka dhumi maanta iskuulkaa geenaysaa mise dugsigaa geenaysaa macalinkuu soo barayaa quraacuu usoo baxaya markuu soo laabtay cunug maxaa la- haye maxaa soo baratay macalinkii haye waxaan kuu akrimee cunug muxuu dhaha macalin maba aqaano soo u qaraacay afar iyo labaatankii saac Mhm.
mise cunugii maxaa ku dhacaya qoladahi maxaa la cunugii wuu suufiyoobay camal Ah.
big biglaa ku dhacay Aha. Iskusa.
ha orad oon cunuga ciddi inuu joogo ma rabo Ah.
mise qofka haddii il sidoo kale ku raacda shaqada dhanaa laga xiraya hawsha ma qaban karo Mhm.
maanta muxuu leey kaale hawsha xaafadda samayso mise cun- cunugii u akhristay shaquu meesha doonana culeysaa soo gelaya shaqada maba aadi karo wixii dhan way kasoo xirxirmaan marka insiga saasuu qofka u saameeya ha okay mar haddii aa intaas tiri waxaan rabaa marka sheekh ibraahim inaan dib ugu noqdo Eh, sheekh ibraahim baydhabo waxaa ii sheegtay eh, sida ogeysiiskeenaba uu ku baxay in xarun ilaaj ah laga furay marka xaruntan eh, bal haddaa tafsiir jar nooga bixiso qaabkee u shaqaynaysaa sideena haddee wixii cudur ahoo aan sheekhan uu soo sharaxay loo daweynayaa si ay dadweynaha markay khadka soo galaan iyagoo wax fahamsan ay su-aalaha noo soo weydiiyaan إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وحن كورة جيني الشيخ شريف إن شاء الله إساقا ماركتي ها u dhundaloola hay بسم الله الرحمن الرحيم أن هرتا دتك قرآن على صاريا go
قرآن كوا في سبيل الله waa mm, saldhigga waxaa u ah sunnaha Ah, iyo Qur'aanka.
kitaabka
laakiin qur-aanka ka hore dadka horta tawxiidka loo sheegayaa caafimaadka inuu ilaahay hayo laakiin asbaabaa jira Mhm, risaaqada ilaahay haya mhm.
laakiin ma oran kartid maanta guriga aan iska jiifo Mm.
risaaqada ilaahay aa keeni may sax waa may inaad baxdo sax sidoo kale caafimaadka ilaahay haya ah, laakiin asbaabta inaad raadiso waay tusaale yar nabi ayub wuu xanuunsaday muddo dheer mhm.
intaasoo sano Alayhi xanuunsaday salaam. Mhm, ilaahay wuu awooday inuu dhaha nabi ayuub oo istaag waa caafimaadeen sax laakiin ilaahi subxaana watacaala markuu nabi ayuub xanuunkii ku samray maxaa la dhahay lugahada dhulka ku dhufo biyaa kasoo baxayaan cab ku qabayso caafimaadaa ku heli biyahaas nabi ayuub may caafin ilaaha caafi laakiin Ilaaha.
asbaabay u noqotay maasha ilaahay muxuu dha wajacalnaa kullu shayin sababa wax kasta asbaabaa loo keena Mhm, marka dadka kow horta waxaasaa lagala hadlaya mhm, labaad qur-aanaa la saari fii sabiilillah mhm, qur-aanka waa bilaash mhm.
Sa- saddexaad sheekha ay la kulmayaan sheekh kulmitaankiisa waa bilaash maasha allah afaraad waa la baarayaa cudurka ku jiro waayo maanta qofka hadduu imaado adi insiyaa qabtaa lislama liskama dhahay Liskama dhahayo.
may mise sixraa qabtaa may lama dhaha horta waa la baaraya shay baaraa jira qofka waa lagu baaraya oo casri ah waa lagu baaraya oo xanuunkii ogaanaya xanuunkii markii la ogaado qofka insuu qabaa sixiruu qabaa eh, iluu qabaa dabeeluu qabaa kadib daawooyinaa la siinay daawooyinkaas basoo qiimo yar ku qaadan laakiin Mm.
sheekh aritaankiisa waa balaay qur-aankii waa balaay wixii loo sheegaya waa balaay taladii Ta- iyo- toban jin toban insan kun insaatanta ku jiro waa laga bixin fi sabiilillah Masha Allah.
laakiin daawadaas basoo qaadan labaad dad qaara qabin waxaan insigaan iyo Shaybaarkana, sixirkaan. Ah, shaybaar.
shaybaarka waa balaash wax lacag la-aanis lacag la-aan waa isagaata maasha Allah.
marka cuduryaashan dad qabinaa jira Mhm.
laakiin Dabeys.
cuduryo guud qabaan sida sokorta Dhiig karka.
dhiigkarka Qabatay.
kansarka ilaahay naga qabta cuduryahan sidoo kale cuduryahan qof noo qaabilsanaa jira
oo xarunta joogo xarunta joogo oo cudurahan u qaabilsan Mhm.
marka qofkan de cudurahan qabin me- meel kalaa loo gudbinaya sida qof muxuu qabaa bawasiir qolmaaliga aan dhahnaan kormaaliga Ha, aad bawasiir u u yaqaana qab- ha Ah.
qofka bawasiiru qaba Ha.
ma oran karti adi in siyaa qabtaa inta gal may ha qof u qaabilsanaa jira oo dhakhtar ah waxaan u qaabilsan mise habatayd Ah, jaamacadka.
mise habataydkii Ha, qabaa ha.
habataydkii kor uncun badanay hayaan dadkii haa Dhibaateyn.
marka waxaan cudurahan qof u qaabilsan oo dhakhtar oo jaamacad kasoo dhameeyo oo Xarunta joogo.
si dhigaa nuu jooga xarunta jooga Oo marka cudurrahan qofka u qaabilsan.
dhakhtarkii ula kulmi haa waxaa dhakhtarka laga bilaashka qaaday- ay kulimitaanka waa waa dhaqaal la-aan haa dhaqaal la-aan si fiican waa.
haa marka xanuunku sheegayaa asagaa fiirinayo ayaa xanuunkan saan isaan u kala sharaxaya daawadiisa Mhm.
maxaa ku daboobi kartaa wuu bandhigaya marka marka labada cudurba waan daaweynaa haa Ah, ah, ah. marka ma- warqadii prescriptionka markii loo qoro dhakhtarka haa Ah.
wuu u qorayaa inta daawadaada waxaan waaye saana u daawobi kartaa asaa u sharaxaya wixii kale Mhm.
cudurahan kale sheeqa u qaabilsan joogaa wuu arkayaa shaybaarka waa balaay Mm.
shaybaarka kalena waa sidoo kale waa balaay okay dawooyinka marka eh, maadaama sheikhu uu ku wakiishay isaga su-aalaha dadweynaha uu ka jawaabi doono marka dawooyinka ma dawooyinkii oo commercialka ahay oo naqaanay eh, miya mise waa kuwa herbal ah maya Ah, daawooyinkan waa daawaan xabul ah ah, kuwan oo dawo dhisiga- dhireedka Da- haa Dawo dhireedka.
daawo dhireed waay Aha.
waa daawo dhireed ah Aha.
oo casri ah Mhm.
oo ka imaadeen dhulkaas carabta oman Mhm.
yemen Mhm, mhm.
sacuudi sheekha arabiya isagaa daaci oo Haa, ilaahay ha oo dhaafe soo socda, haa.
Ah, ah.
oo ka imaadeen Mhm,
daawadu waa daawoyin casri ah mhm.
oo tayadooda tayo leh Mhm.
intaan sheeka la soo socday Mhm.
alxamdulilah dad badanaa ku caafimaado oo tusaale ahaan loo soo qaadan karo kismaayo kismaayo ahaa dad badanaa ku caafimaaday Mhm.
muqdisho sidoo kale inkastaa muddo yar aan joognay sheekhu uu rabay inuu inta imaado Mhm, ay dadka lahayeen joog joog joog mhm, laakiin uu dhahay waan soo laabanaya Mhm.
dad yaraan ka daawin alxamdulilah mhm.
dad badanaa ku caafimaaday okay sheekh zaki intaynan iloobin dadweynahan khad- khadka taleefonka u furi doonaa waxaan rabaa sheekh ibraahim eh, intii uu gobollada dalka soo maraayey intii ilaahay gacantaadii afkaagii iyo tuftaadii ilaahay eh, ku caafimaadiyey oo maray brocesskan ama hala baaro ee ee jiray bal haddaad noo dulmarto si ay dadweynaha iyagana ay eh, usii fahmaan sheekh ibraahim ila way ku yaqaanaan laakiin hadda muuqaagaysan arkin ay
ta ugu horeysa horta mhm, annaka horta hata marka aan dadka jinka iyo insiga iyo waxaa ka bixinayn mhm, duubin ma jirto mhm.
ma rabno qof noo duuduuba iyo absolutely youtube-ka iyo facebook-a iyo lagu gelgeliyo ma rabno ma rabno Mhm.
dawooyinkan aan watona Mhm.
mid soomaaliya soo gaadhay ma jirto
hadda baydhawanaca keentay hadda aan baydhabo ka harin.
Mhm.
waxaanan kuu sheegayaa shan iyo toban sannadood soo socota ayaa dawadaas la heli karaa oo garanti ah oo garantiya maasha allah
magaalada kismaayo Mhm.
alxamdulilah gabdho badan wiilal badan oday oday horta oo hataa eh, eh, soo kici karayn oo ayaa socday Ya, maasha allah maasha allah habeen iyo maalin way soo wacaan maasha allah
hataa hadda dawooyin ay dhaheen noo soo dir Mhm.
dawooyinkana way way yar yihiin. khaasatan hadda diyaaradaha iyo waxaas la xiray la xiray ha hataa kuwa kalea di- dawooyinkooda aanu diray cumaan iyo yemen waxaan dhahay marka ay yimaadaan adaa laydin soo diraya oo lacagtoodii baxsaday aan dhahay waxba idinkama rabo inta lagu iibsanayo dawadaasun idinka dirta marka dawooyinka waa in waa way yaryihin dad badanna way ku caafimaadeen shaahidkana waa ayo allah subxaana wataala inaan ku dhaho qofka saas saas noqday qofka maya hataa marka la isla kulmayo meesha cilaajka la joogo hataa markay dadka yimaadaan qof walba wixiisa gaar buu u sheeganay
sax mahasti cilaajkeeni soo wada fadhiistaa baxbax adiga maya sax cid walba hataa marka jin iyo insi iyo sixir iyo wax lagaa bixinayo adiga iyo qofkii mas-uulka ka ahaa ayaa meesha soo fadhiisanay ifaan sax marka waxaanna waa iska fidmo badan okay okay iyagaa dadka kusoo booqan doona hadduu ilaahay yidhaahdo xarunta sheekh ibraahim ayaa imaan doonaa xarunta ogeysiiska idaacad raadiyo warsan iyo yaala bulshada dhammaantiyo geeki i baryay iyo walaykudambooy kudhungu sidaa meeliya kayaala waliba waa meelung oo longorodo dhinung oo meeli lugbaxsi ama xaruntii u n d b meeli warsamadhoos sarta cusub ee hatala dhisay ee haldoor longorodow jiiradii iyaka lakiyaala xarunta sheekh ibraahim oo cilaajkana eh meelaasaa ku heli doontaan dhammaan walaa ila sheegay haddana khadka telefoonka iyo dadweynaga aan furu doonno si sheekh ibraahim un weydiiyaan su-aalo fara badan i waliyo hati isleeyiin sheekha in sheega fadeen baryay walaa ku bilaawdoona xaruntaas iyo ku howlgala doono inti usuniliroogawn usiniin sheega doono ilaahay kheyr iyo ajar iyo xasanaad lahaan kooba korno kusii waqtigii qaaligay usahaniin hori khadka telefoonkiisa haniin la xiriiri kortaan weliba waa lambarka telefoonka idaacadda raadiyo warsan furaaga waliba waa lamo konton iyo shan eber eber eber saddeed nambarkaasa ha weeri doontaan kaasaana sheekha ha ku weydiin doontaan waliba su-aalahaysan qabtaan unin gudbii doono jawaabtiheena hataba lasan sii doono hooba allaga awoodare ogolaada khadkan ka horeeyey ee telefoonka iyo gobodo doonna hooba allaga awoodare ogolaada halow dhegayside
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu haka dhawaaw barnaamijka sheekh ibraahim caalim ee daaci ah haddana cilaajkii iyo qur-aankii iyo sunnaha iid walanka daawaya oo baydhawaha na deeri maxabii kalgacal u sineen gobo iyo bulshadun reer baydhow in isu ku saacido walaa ilaahay bari wali su-aali ada warsada fadi
iyageeda maasanta sheegin iyadan kamaasini sababay oo barnaamijki indaadi ay tan kumanaga tida kale su-aalahan weydiifaadi meedaata bulshadan geega iyada ansadaraanta nimanolukelaadi dhinaca ila iyo xirka iyo walala jinka inta badan iyo iska daawayaan daawooyin oona dambaaxanayn markan bulshada kaasay kuhaasubtirafari markii oo isdaawayaan sida oo kale bijiliga madinlay ruxaanta dad badan midaan fahmay ruxaantii midaan fahmay ini leeron walboorano leeron marka midasku ka daawayaana wal iidan khaldan kaas oo ah markii liska daawayow cidaa lahagaday meefiringa oolanka kabalaado inshaada jiligii dangorio marka hoobi taasbamhayna eedeeda handhawaayan iyada waanan ka faraasagna hoobe
magaya magaya imailaada ku hadlo hayta cafwan hilmaagni
maada alyawmada leere xaafada buumir ku hadla haya alyawmada idan maadsanta sheekana kolley nideegay hordhika doonnooba aligaa wadila ogolaad sheekh ibraahim dhegeystaan oo naga soo waxay xaafadda buulonuuriya calyowmadey la dhaho wuxuu na soo weydiiyey su-aalaha waa u baahan yihiin ummadda in la helo qof ahlu kheyre sidaadoo kale sunnaha iyo qur-aanka wax ku daaweynayo laakiin dadaa jira sida ruuxaantao kale markii la daaweynayo ama sixirka ama jiniga in neef lasoo gado oo la qalo oo markaas jiniga loogu dhawaanaa la leeyahay marka kuwaasoo kale haddaysan ahayn waa soo dhaweyneynaa marka tan tafsiir yar oo gaaban bal uga bixi bizaki
bismi illaahi raxmaani raxiim horta ku mahadsan yahay waan ka mahad celinaynaa ruuxaanta horta ruuxaanta wax in loo qalo diinta islaamka ma ogala maashaallah shay inaa wa ilaahi subxaana wa tacaala dartiis u samaysa laakiin waxaa intaa ka baxsan diinta islaamka ma ogala waa shirki shirki haddaad aada maanta qof maxaad arkaysaa ruuxaan oo qaba muxuu kuleeyay ruuxaantaydii maxay amartay inaan dukudo marka qofkan ilaahay dartiisa uma dukunaya uma dukunaya ruuxaantaasuu u dukunaya mise qofkan maxaa la dhahayaa bishaan soo socota xoolo qal dhiiggaasuu daadinay maalinta qiyaama ilaahay subxaana wa tacaala u weydin marka anaka waxaas wax oo nidaamkan ogal mise islaamka ogal walciyaadu billah Aha, ilaahayna hanaga aada u mahadsan yahay sheekh zaki khadka telefoonka yar hidanka naga u doongnahooba anaga awoodila ogaa halo asalaamu calaykum dhegeyste وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شقي ha ka dhawaaw idaacadda raadiyo warsan magaaga iimaylaada ha ku hadalo hayd
إبراهيم مدير ولا لو ما يروي تجميد بورا كبا ibraahim madowey degmada buuraa kaba ha dhawaaw
ولا لو شاف ما يسوى عليه ويدي لها والقال لنا راي جني شفتك galati oo huunyadii
kuunyadii igala isbitaal digseere seebaykum in lama boqol doolara oo batay siday ah haddana anaga isatag haye markuun kor dhirigaase
ma kor dhadagaayo barre bararaas
haa haye
markuun bararkayna marnayso caano dhow madaar dhow hilib dhow caano irin hilib door igi waloo reer aha
caano geel iyo hilib geel la engeji bes isticmaala la yaray sah
markuun digseer ilaa isbitaal madiina miilanseena male isbitaalayy doktoorkii roogeen dhan ka suwaayeen cudurkan madun sheekha ma su-aalanahay cudurkan daawadiis
waa tahay kolley sheekh ibraahim wuxuuna soo weydiiyey walde eraw waxa la yidhahda gallo boodo baashan boodada doorada gasho oo huunyo oo oo kor cun cunaan dareemaa uu yiri waana kor bararayaa meelaan tegin male digseer iyo meel kisto oo dhakhaatiir la iigu sheegay waa tegay yiri raashin badanna waa la iga reebay caano geel oo- oo iyo hilib geel oo la qalajiyey maya wax kale lama ogolo maadaama xaruntuna uu kugu imaan doona haddana wuxuu soo hormarsaday su-aashana sideen wax yeelaa korkan waa barara wuuna cuncunaa
bismi illaahi raxmaan raxiim ninkaas maxaan kala talin lahaa inuu dhakhtarkan u imaado xarunta yimaada haa, Mm.
oo la fiiriyo insha allah maxaan filayaa intuu ninkaas la kulmo inuu daawo heli doono biidni illah Aad iyo horta aad.
ha imaado ninka ha fiiriyo xanuunka ha ogaado kadib wixii daawo ah iyo wuxuu iska reebi lahaa wuxuu Mm.
isticmaali lahaa asaa u sheegi doonaa insha allah ninka waa af soomaaliga ma aqaano waa dhakhtar laakiin ninka turjumaa meesha jooga haa kenyaati waay ninkaas okay Eh, weli mayba ka guda jirnay barnaamijkii kana bandhiga radio warsan oo geeka ku duwan sidii hore waana sheekh ibraahim oo caalim eh, dhinaca cilaajkana ee dalanka gorada daaci wadamo badan oo qaaradda africa iyo adduunka intiis kaleba ha mari soomaaliya goboladeena walbada ha maray reer baydhowna koy cilmiga aan ku faa'iideeyay markuun fursadun ku faa'iidaysanay khadka telefoonka haddana kolkala ka naqmay halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله walaal ha dhawaaw raadiyo warsan magaaga imaylaada ha ku hadalo hayd
ولا دوام محمد حسن علي وعلي.
maxamed xasan cali xaafadeew
مرسل haye may weydii lahayd sheekha maadaama xaruuno baydhowk yaallo adabooq oo doonto
شيخ ما ويدي لها يورتو بلا نيتان وجري bilaabmayta kuwa jirin اه haye
mayda yaan ninkii obsigaas hamiinkii obsadaas اه haye
hadinu intee un diraasanayn shaqada waana yaa un diraaso booras yo u hunduraaso booras
اه haye
qoob laakiin miqdaar leeyahay neebama sharbima qoob feelaa dagaraa hoobaha katoona sharmaqabo leto
اه haye
sidoo kale nimal oo isbitaal jeey waloo jeeyna dhibaa isbitaal iyo walaana dhibaayaan
ma jeey waaldiidii leyna dhibaa oo lamnuunigoo kale oo kanaga dilin
madiyo diiran oo sabaado dhammaadanay arday dhalmaeeyaa dhalmadaa haye owlaado
markuu sheega naweydiilaya ranteeda iyo neegalaan qori eyin boosuungi waan obsadayna naani guraas waana manne dalaalo wareege uumana wareenin uumo gamjiidi haye haye idan mahadsanta maxamed maxamed xasan ibraahim qooyasheena kafaraasinna uumada agsay sida yarlaay hay idan mahadsanta yoonu ka dheego aanki kumahadnaqaayan sida fayle adhaan xariirta waan su-aalahan warsati sheekh zaki maadaama uu sheekha adiku wakiishay waa wuxuu leeyahay ninkan naga soo wacay eh, xaafadan eh, maxamed xasan ibraahim islaanta aan qabo ayaa iga xanuunsana yiri way cabsanaysaa u yiri koob markii ay seexatona waxa waxa waxa ge- wa- waxa waxa u malaynaysaa u yiri qof oo oo la marjinayo oo kale Eh, waxaa kaloo yidhi waxaa kaloo yidhi dilanna wuu dhibay ilmaha abortion abortionna waa jiraa uu yidhi markuu sagaal bilood cunuga gaaro ama uurkeeda uu gaaro iyo iyo dilimaysaa uu yidhi marka meelahan geegeyna waa la dhaha yidhi oo oo waxyaabaha lagu dhadhaawo haddana wa- wa- way ka cabsata yidhi ma ogola daawadii marka seen yeeli karaa yidhi maxaan lagu tilmaami karaa cudurkaas
Een, bismillahi raxmaan raxiim cudurkaas badanaa horta shayaatiinka keena Mhm.
sida jinka jiinka
calaamadaasi Mhm.
way badan yihiin laakiin waan soo koobaya Mhm.
siaan kuwo kale fursad u siino Mhm.
qofka markuu jinka leeyahay Mhm.
kow horta riyo badan u arkaya Mhm.
muxuu ku riyoon karaa isagoo uur qaaday Mhm.
uurka iska soo dhacaya sabab la-aan Mhm.
muxuu ku riyoon karaa maxay ku riyoon kartaa iyadoo cunug muujinaysa Mhm.
maxay ku riyoonaysaa iyadoo xaamilo ah Mhm.
maxay ku riyoon kartaa iyadoo cunug qaadaysa Mhm.
marka intaasoo daliil hadday isku aragto Mhm.
waxaa imaanaya inay cabsi badan ay dareento Mhm.
sidoo kale maxay dareemi markay socoto camal inay loo yeerayo Mhm.
gadaashay markay fiirna qofnana u yeera ay arkayn Mhm.
intaa markay u qabso maxay qabs- maxay noqonaysaa isfahm waa imaanay guriga dhexdiisa Mhm.
isku dir Mhm.
ninka markuu maqan yahay gabadhi way rabtaa ninka markuu imaad ma rabto Ma rabto.
mise xaajiga markay kulmayaan hoos meeshan Ha.
xanuun badan ayay dareemaysaa Mhm.
xanuunka markay dare maxay ku qasban tahay uurka markay qaado bishii koowaad toddobaad sagaalaad sideedaad uurku iska soo dhici sabab la-aan Mhm.
mise kuwo qaar biyihii meesha la ruma gaarayaan Mhm.
isbitaalka saa tegi xibnihii waa okay aan dhihi gabadha xibnaheeda waa shaqayna laakiin uurkii ma qaadaysa Maqaayis.
kuwo qaar meesha cunuga lagu xafdi lagu xaf- xafidinayo Indheeriye.
haa Mhm.
markuu cunuga meesha gaaro sii la rabo ma noqonayo Mhm.
wuu iska soo baxaya dhiig badanaa kasoo daadanaya gabadhi xanuuni badan marka waa jin shayaatiin waaye keen daaway leedahay واو ايدي اذا ما تني شيخ زكي ولك علي اني سؤال اسمه محمد حسن ابراهيم اسكو شافي دكتورك يقول بشيخ انه ولك انك دي ارسينا حرمت علاجك شيخ ابراهيم اوكي على ورش مدوس اما جيت كي لغو بحثي جيرد او خسرت اصب وهات اللنقر داو هردور ميلاس يكو لحريري قرت داوين إذا خاطر لكلون يباسم ايه ee, qur-aanka beesame e baarowka beesame e daawo tayi leh oo dhamahadii tumishansina garantii ena miracle kulma sheekhaba ilaahay inuu saakiin wadeelo ku yaabay ili idinka caafimaado fadhi widaadana kiinka fiyaawada fadhi in ilaahay ku weelo kiinka tuugaan unin reed sew qadka kali furu doona assalaamu calaykum
waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalkay hadhawaaw idaacadda raadiyo warsan sheekh ibraahim oo ilaahay bulshada haandiriyani la fidhi may warsada fadhi magaaga iyo xaafadana ka bilaaw
een adoomadi oo dimaamnagadii een halkaas su'aalaastiin ku himaami haye alyoomay
haa bulnuri waa
haa buunuuri haye wed
een su'aalana siin ku himaami hataa lama gabdhood oo sacuudiga lukushaani yaa may baroogaan xaafadda haye marka een iska badadeen marmaxadan hadaladii dio meel dheeraadisa hadalada mu korna oo kale ka hadalaayan Meel kuma jiraan?
hada waa tumun oo kale jarsan kayana tumun oo kuusay lamaada bacaan rabka ku gobsin yihiin
haa wala ku gubrin oo kale marmar hadalaayan marku meel dheereeyin gabdhooyin jini qaba haye
marka daawooyin badan ala soo dheewaana weli wayla wayla tacaalaaye weli walaay muqdan haye
marka sheekha may weydii fadheen arrimahaas oo kale sanwata cala kor
waayahay sh- waxaa soo noqday yar ka soo hadlay xaafadda buulunuuri oo magaciisa la yidhahdo caliyoomaday wuxuu leeyahay laba gabdhood ayaa sacuudiga laga keenay labada gabdhood toban jir iyo wixii- iyo mid koo iyo toban sano jirto waa haddaanan khaldanayn ma hadli karaan inay dhuunta qabsan yihiin mise carabkay ka qabsan yihiin aan loo malaynayo meelaa la geeyey jiniya qabaanaa la yidhi waa la daadaaweeyey waxna waa laga qaban la'yahay marka cudurkaasoo kale maxaa la yidhahdaa sin loo daaweyn karaa soo weydii
alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah waasxaabihi ajmaciin ama bacd horta moogta waxa la seeflabood lamano marka ta ugu horeysa hadda su-aal mise jawaab aan u qabo hadda ma leh waa ilaa qofkii la arko aan aragno qofkii marka la ii keeno aan arko aan wareysto masaan ay ku dhasheen mise saan waaye ma og tahay ma- markii la dhalay hooyooyinku mee ma ooyeen oo de cunuga marka maalinta la dhalo waxaa la rabaa in uu ooyo ma ooyeen talabaad arrimahan way iska badan yihiin jin kalaa jira oo hooyo ay qabto
hooyada dhashay ha mise aabba uu qabo oo caruurtana dhibaya marka waxaa la rabaa in horta la waraysto sax jin ay qabaan la iska dhaho maaha waa in aan wax hubinno aan fiirino calaamadihii cilmi lqaybka ilaahayba subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim inta cilmiga uu ilaahayna baray jinkan iyo insigan iyo waxaan magacyaasha ilaahayaan ku bixin marka aniga waxaan oran lahaa meesha ha noogu keeno aan aragno aan su-aalo weydiino aan markaas eh, insha allah Insha Allah.
halo aan fiirino okay eh, sheekh ibraahim aada umahadsan tahay eh, halyoomidey eh, sheekha weliba ka erey weliba faylaha walwalba afyo i urjo in la ogaado markuun dadkaas eh, wal oo dhaxaltooye ee waa aada qabtay awka ku kooye faraacdiyo inta markuun hoobu lisku erahaa gabto wali nagadaase wal oo markaas eh, la kataraarge markuun xarunto sheekh ibraahim ee cilaajka iyo sheenas sheekha niilirooga todobaadyaalkun hooba aliga awoodale ogaay walow isbaydhawon kooyna inuu isahaan bulshada ku shaafi waay dhibaatadan iyo gabta markuun weliba talada etaa inay xarunto la seeda kubacdina sheekha meele diyaaro aragoogi beesama eh qur-aanka beesama eh baariuka beesama eh daawadana tailata qiimigeena jabanya markuun intaas ya weliba iina hadiid iyo weliba ilaahay war usahalafadii bulshada tiidiis dadka kale weydii doonna oo baaligaa wadalo galaa halo wasalaamu calaykum
alaykum salaam haddoo walaalkay magaaga ay xaafada
dalbar manuur sheeg madir oo dheere manuur sheeg madyarow hadhawaw xaafadana
xaafid isu waay xaafada isha hadhawawba
walaalow dhawaamay oo jirana gabartiwa oo jiran haniina nafsay jirana aye
gabarto si dhalatiba afkaan kuqobday walkatana suubiyaase walkasana weerasee laakiin madeewaas aye meelasina jarta
wanto laba siiyo tuba tolow waa u gabarto oonan gaandheertiyo allahu akbar aye
aniina halsini jirnaa dabeelo iyo baabasiiro iyo baktideedi yahaaye oonaan niskaas u haysanaa aniina aye daktarka in weydi madin sheekha walimeerfadi ha sheekh ibraahim kheer allasii baydhow nin roogo harungaa nin furi jiryaalka ada sheegdi kullijo ini uso eh, koobaara kiila warama kiila sheekoysa diyaarangay haruntallaka boogade meelaanka seedas weliba ninkiyaale haldoor baa lee baryayla ku bilaawo furunto ilaahay caafimaada siin ku siyaatan sheekha weliba ninka bishaareeya inay at aragowjay beesan hayna shaybaarka beesan hayna quraansaarka beesan hayna markuu haan ku balan lan bini-aadanga suubii koro arlaadmaa burooga ale sheekha ilaahay aanin diray markuu seenayoo baa dheere waayahay sheekh dalmarka salaamaya bookhayr alla kasiya aniina mii la seeda doona insha allah insha allah aylagu waa ku horumarnay sheekh ibraahim annagoo weli ku guda jirna barnaamijkeena bulshadii waa maqlaysaa waxay leeyihiin qaar afkii laga hayo qaar eh, carabkii laga hayo qaar umursabiyaankii uu dhibayo marka dhibaatadii aad bulshadan kaali ka saar aa ugu timid ilaaha awoodiisa wax ku ahaadaana ilaahay kugu soo ilaami wa- way joogaan marka waa sii wadaynaa waa ururinayna aragtidooda marka ugu dambeysaa noo soo xiraysaa hadduu allah awoodda la ogolaado halo asalaamu calaykum
alo halo hadhoo walaalkay walaalkaa waa mada murta mar labada anagabi haye
lamusaal maamul shaadidka imaamay haye
meelaraas horta baabayta aragdeeda yaa horta mada dhuuri zaaideen qab mada dhuuri zaa'id ee qabta aa markaas loo dhuuriyaa haye
idmalae roogta waa roogdafaylaad mudaata kuwa isku tawalee dadeeraa ha mar marka hooba isku maskanta baa isku baasay koo isku booleeraas
aa aan idinka shagshaginka dhajal karo iyo guraa haye
eejaytaasaailmaa ciidaan mahadsanto su-aaloogun iyo su-aalo kale oo dadweynaga ha weydii doonaan kula jiro sheekha ku shaafii doono waana wada weydii doon waktigii oo barnaamijka ugu talagalnay maadaama uu ina soo hayo dadweynahana khadadkii ugu dambeeyay soo gelayaan asalaamu calaykum waalaikum waraxmatullahi walaalkii hadhoo idaacadda raadiyo warsan dadkana dad badan akii kala jar waktigana hanaha ay magaaga ay xaafada walaalkay magaca abduqaadir maxamed degmada buura kaba koogara ee dadmadana horan gaadana maanaa degmada buura kaba
aa ee degmada buura kaba haye
marka maasantin ilaahad wartanati maadaama maanaa sheekhu ninkeansan ilaahay iyo ninkooy maasani maanaa ninkafaadayo maanaa waa ilaahay isbari kadheegi marka faralaasa waxaa weydin lahaa sheekh waxaa weydin lahaa waxaa jirtaa manaa gabdhiyaal ah ani aan dhaliyaa jiraan oo iyagoo waa iska biyaawi in dib ah haddi aan ku sheegi karno ma jirto laakin waxaan ka arkaa ilmaha anaa dhali moogta anaa macnaha hoostayda joogaana waxaan ka arkaa walaalkay manaa gabdhihii manaa say u joogaan manaa anteenadooda gacaas bixaysaa macnaha qof noqon oo kale ka dhaqmaan midna waxaa waaye waa is oynaysaa say u joogto waa oynaysaa marka sheeka saasaan weydin lahaa iyo waxaa kal aan weydin lahaa qofka haddii asig buug ku furan macnaha cilaajkana waxaan ka arkaynaa markii oo la daaweynay qur-aanka laga akrinayo same adigi waxaas loo loo asrinaya dhigaha loogu qabanayo buugaas macnaha wax muu dhibaayo miyaa weydida sheeka
eedi eedaan mahadsanta sheekhaan gudbii doonna barnaamijka khadka telefoonka oo dadweynagana kolley meelaha ka afmeeri doona hobaalle era weliba sii doone sheekh zaki bal dadkii iyo hadaladii ay soo jeediyeen iyo iyo waxyaabaha maanta dhan aan ka wada hadlaynay oo sheekh ibraahimna uu ka hadlay adna aa ka hadashay aragtida dadweynaha markaas ku darto maxaa kaaga soo baxay bismi illaahi raxmaani raxiim dadka horta way xanuunsan baxay dadka xanuun ahaya ilaahi subxaana watacaala ha caafiyo anakana ilaahay asbaab ha nooga dhigo kuwii daawo u keenoo ku caafimaadaan laakiin ummadda horta way xanuunsan yihiin teeda kale meeshaasi daaweyn badan ayila oo tayo leh oo casri ah marka waxaad booqdaan beri subaxay bilaabanaysaa ilaa intuu nafta nagu siimo laba saac waxaa kasoo qayb galaan qur-aanka samecada jirtaa meesha fadhiisanayaan dadka waa labo waa labo dad maxaa jirtaa samicadda dhiwaayaan iyo kuwa caadi oo samicadda fadhiisan karaan waxaan waa waxaan lasoo kulannay aan soo aragnay lasoo braatikiyey haa marka kuwa samicadda dhiwaayaan meel baan u qorsheynay sidoo kale dadka kudi isma dha wax fadhiisan karaan dad uur lehaa jira meel aan u qorsheynay qaybo oo qaas ah kuwa caruuro wataanaa jirtaa caruur nuujinayaan iyokana meel aan qorshaynay dad waayeelaa jira oo meesha fadhiisan karin meel aan qorshaynay dad sameecadda dhiwaayaanaa jirtaa xayaak allah oo sameecadda dhib u keeni karaan oo xanuun qabaan qofka dhiikar qabo sameecad intuu fadhiisto ma u dulqaadan karo qaadan karo meel aan qorshaynay marka waan kala haweynay alxamdulilah kuwa sameecad dulqaadanayaan meesha waay wiilalaa joogaan waxaan kala haweenayaan soo dhaweynta u diyaarsan oo soo dhaweynta u diyaarsan qofka sii wareysanayaan xanuun noocmee haye meeshaa fadhiisaa kugu haboon adi meeshaasaa kugu haboon meeshaa oo nidaam ah Si- culimmada qur-aanka akrinaya sidoo kale way joogaan meesha u qaabilsan alxamdulilah kuwa daa- daaweynta wiilalaa joogaan u qaabilsan dhakhtarka oo cudurka guud ah wiil oo u turjuma maadaama isaga luuqada soomaaliga garanaysa wiil u turjuma oo ha u samaynay oo meesha joogo sheekh alxamdulilah luuqada u aqaanaa meeshuu fadhiyaa wiilasha daawada bixinayaan waa soomaali luuqada garanayaan waa haweyne mar marka insha allahu tacaala dadka markay imaadaan qof kasta meeshuu munaasab u yahay waay laakiin sheekh muddo yaru meesha joogaa daawooyinkana way yaryihiin ha ka faa'iidaystaan hana ka soo qayb galaan insha allah okay sheekh ibraahim kelimaadkaaga ugu dambeeyey iyo bulshadii waa dhegaysatay dardaarankaada horta aniga waxaan odhan lahaa sida uu sheekh shariif dhahay horta meel sameecado dadka dhegta loo gelinayo maba jirto ma jirtaa
sameecad sameecadaha kor la saaray waa lagu akrinaya sida uu sheekha dhahay kuwo kalena gooni kuwo kalena gooni kuwii xaamilaha wax kasta nidaama lagu socdo marka insha allah waxaan aniga odhan lahaa ha ka soo faa'iidaysteen dawooyinkan ha ku dadaaleen hataa dad baa jira oo jooga oo baydhabo jooga oon dawayn siinay alxamdulilah way ku caafimeed gabadh baa jirtay oo isjarro iska saarnayd oo wiilka meesha nagu soo dhigay inaan haa inaan inaan ka hadlo ma rabo way hurday gabadha waa iska jiiftay ilaa waxaa laga keenay meeshii magaceed dinsora laga keenay marka alxamdulilah gabadhii waa ku akrinay dawaynaan siinay hadda way soo kacday hata maalin dhow bay muqdisho tagtay waxaan dhahnay orod adiga iskaanka iyo meelahaas iska soo mar oo soo fiirso insha allah caafimaadka ilaha iskale anaka dadaal iyo niyad fiican haddii aad adiga niyad inaad lacagta dadka ka heshid aad u shaqaysid ummadiina moogtahay ma bogsanaya laakiin waxaan u nimi niyad saafi ah كل أعمال بالنيادينا وحويان إن أمدي نبوكس إن شاء الله جزاك الله خير أنا كان مرتي أنا نهاي نبي صلى الله عليه وسلم نعود وحود هاي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه السلام عليكم ورحمة الله أيدي إذا ما تسيني شيخ إبراهيم عبد الله يولبو شيخ شريف زكي oo runtii ahaan baxeen arlaadan aan kooyeen inay bulshadan ku nool gobolka baay koonfur galbeed caasimadiiya kumeel gaarka ee degmooyinka iyo tuulooyinka ka hareereysan walaagii bubukin e oo caafimaad yoobi ilaahay hadiji inayoona ka garab galaan haddana sheekha way baniyeen furay xarun ciilaaje niilirooga daaweynu ninshaani ee weysiiska idaacadda ku dareera lan allaale ilankiiba isleh ama bogto seega ilaahay caafimaadka haaye waybaana rajeeyaane inay ilaahay ninka darsamo doonno sidii uuse sheekhahaa nin la jeelaadi haruntuna may bakiyaa leh lagu baxsi markii adaroogda ama jidkii meeli bartamaha la eraaye ama warsamo dhoos dhinaga oo waliba ku seedo doontaane ee hal door meeli la eraayo dhismaha cusub walaagi faahfaahin intaas dheer waliba sheekha kula xadhiiri kortee telefon numberka furaaji useeyi eberli hal afar hal hal hal sagaal todoba shan sheekh ibraahim wayba kula xiriiri kortee telefon numberka furaajiisa iyo eberli hal afar hal hal hal sagaal todoba shan shinka naqoy kolkala eberli hal afar hal hal hal sagaal todoba shan ilaahay noo weelahaani ka caafimaada daawadiioonaha ka degde insha allahu tacaala barnaamijkii kaana oo unageeka haku haqaqaadani mawduuc gaar eh oo ka eedan sidii sheekh ibraahim iyo barnaamijkii baydhabo iyo walaa usafadaw iyo xarunto usafuri unu macluumaad badan ku helno ilaahay ajari xasanaadlahan kooba korno alla kusii unin ahaani ka dawoowo waana ka caafimaado saantiyoona saan rooba ninku weela alla noo weela barnaamijkii unageeka intaa kaaf meeraana martida oo la qeeb galli sheekh ibraahim shariif zeki aan oo dalmar eh salaad oo dhiniga farsamada niiroogi kulligaan mabaseen ku tabaanay saasi nabadaana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu